xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal ridiw cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada gaalkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyow cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf rediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri rediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta rediyo cadaado magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac rediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed rediyo cadaado muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeyey dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe iyo qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe uguhagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadcaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana maanta waxaa ugu dooron faahfaahinno ka soo baxaya xiisad colaadeed oo ka taagan degmada ceergaabo ee gobolka sanaag ciidamada daraawiishta jubbaland oo isku diyaarinaya dagaal ka dhana ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaano ka tirsan jubbaland guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo doortay guddoomiye cusub sekretarada golaha aqalka sare oo galay fasax laba bilooda faahfaahinno ka soo baxaya duqeyn al-shabaab lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha eliteria oo mar kale ka hadlay faragelinta dowladda etoobiya ay ku haysa soomaaliya intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka duur ee raadiyaha cadaalada dhegeystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarrayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniina waana labada bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfayno dheeraada ayaa kasoo baxaya xiisad colaadeed oo ka taagan degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag xaalad kacsanaana ayaa weli ka taagan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag halkaasoo ka jirto xiisad u dhexaysa somalilan iyo dadka deegaanka xiisadda ayaa waxaa si gaar ah uga dhexaysa jamhadda hubaysan oo deegaankaasi ka asaasantay iyo ciidamada somalilan jamhaddan ayaa taageero waxay ka helaysaa qaar ka mida dadka deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay caburin kala kulmayey maamulka somalilan magaalada ayaa u qaybsan laba dhinac oo kale ay degan yihiin laba beelood beel ka mid ah ayaa doonaysa in halkaasi ka asaasto maamul goboleedka barbardhisan somalilan laakiin somalilan ayaa arrintaasi waxay kaga hortegaysaa si adag waxaa la mamnuucay dhammaan shirarka siyaasadda iyadoo bandow lagu soo rogay qaybo ka mid a magaalada ceerigaabo xaaladda ayaa noqonaysa mid kasii daraysa kadib markii maleeshiyaad hubaysan oo taageero ka helaya dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen amarada somalilan xaaladda ayaa aad u adag mar walbana waxaa dhici kara in dhinacyadu ay dagaalamaan mana jirto wax waanwaana oo laga dhex wado labada dhinac faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeyn al-shabaab lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe farxaan maxamed xuseen haynoase ambaaqaado wararka ka imaanaya magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in bannaanka kore ee deegaankaasi duqeyno culus ay ka dhaceen xalay saqdi dhexe duqeyntaasina lala beegsaday saldhigyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay isku aruursanayeen dadka deegaanka ayaa sheegay in saqdi dhexe xalay ay ku baraarugeen duqeynta xooggeeda oo ka dhacday deegaanada u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe muddooyinkii u dambeeyey deegaanadaasi waxaa ka dhacay dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsanaa maleeshiyada kooxda al-shabaab dadka deegaanka waxa ay sheegeen in saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi guud ahaanba la burburiyey duqeynta oo ahayd mid aad u xoogan waxaana sidoo kale la sheegay in inta badan ay ka dhacday inta u dhexaysa deegaanada xawaadley iyo sidoo kale degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waa markii labaad toddobaadkan gudihiisa ay duqeymo xoogan ay ka dhacay deegaanadaasi oo lala beegsanaya saldhigyada maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe weli wax wara kama soo bixin dowladda soomaaliya oo ku aadan duqeynta xali ka dhacday deegaanadaasi u dhow magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaana lala eegtay saldhigyada maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi sidoo kale al-shabaab weli wax wara kama soo bixin oo ku aadan duqeynta lala eegtay saldhigyada halkaasi ay ku lahaayeen iyadoona sidoo kale sheegay in
dowladda waddankaasi eriteria ayaa mar kale ka hadashay faragelinta etoobiya ay ku hayso soomaaliya waryahayga xasan maxamed aweys ayaa warbixinta warkaa inoo sii anbaqaadaya madaxweynaha dalka eriteria asias afawoki ayaa habeennimadii sabtida waxa uu ka soo muuqday telefishinka dowladdiisa waxaana uu bixiyey wareysi uu kaga hadlay arrimaha taagan madaxweynaha waddankaasi ayaa ka hadlay heshiiska ay kala saxiideen soomaaliya iyo masar iyo dalkiisa eriteria iyo xaalada ka xaalada ku saabsan etoobiya iyo madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump marka laga soo tago faalooyinkiisii ku aadan xaalada gobolka madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay arinta ku saabsan kaabayaasha biyaha tamarta iyo dhismaha tuulooyinka deegaanadaasi ee dalka eritrea intii uu ku jiray wareysiga ay la yeesheen wariyaasha warbaahinta dowladda waxaa la ogyahay in khilaaf uu ka dhexeeyo soomaaliya iyo etoobiya kadib markii ay etoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay maamulka somalilan kaas oo ku saabsan marin badeed iyo sidoo kale saldhig ay ka hesho gudaha soomaaliya masar iyo etoobiya ayaana isku khilaafsan dhinaca kale arrimaha webiga niil gaar ahaan kadib markii ay etoobiya ay ku dhawaaqday in ay dooneyso in ay marto oo ay door ay ku yeelato badda casar eritrea waxa ay si dadban ay u muujisay sida ay uga xun tahay arrimahaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer safaro u tagay dalka eritrea sanadkan gudihiisa sidoo kale waxaa marar badan la sheegay in heshiiska saddexgeesoodka ee los amaba lagu saxiixay asmara kadib markii soomaaliya ay saxiday heshiiska militari ee la xiriira masar uu yahay mid kasoo horjeeda ethoobiya laakiin madaxweynaha dalka eritrea ayaa beeniyey arrintaasi madaxweyne asiyas ayaa cambaareeyey wararka been abuurka ah iyo ololeyaasha ay faafinayeen waxaana uu sheegay in xoogag shisheeye iyo taageerayaal ku sugan warbaahinta guud iyo warbaahinta bulshadaba ay yihiin kuwa arrimahaasi faafiya kuwaas oo sii xoojin doona ayuu yidhi khilaafaadka ka jira dhinaca iyo gobolka tani oo ula jeedo warbaahinta ku faafa arrimaha ku saabsan wararka been abuurka ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaas eritrea uu sheegay in heshiiska ay gaareen saddexda dal uu ugu muhiimsan yahay in la dhiso xasilooni gobolka ah danta ugu weyn ee eritrea ayaa ah in ay jirto xasilooni iyo iskaashi guud oo ku saabsan geeska africa oo dhan webiga niil iyo dalalka dariska la ah badda cas ayuu yidhi madaxweynaha dalka eritrea gebi ahaanba ma dooneyso in ay aragto ethoobiya oo ay ku jirto xasilooni dari ayuu sheegay asiyaasa isagoo carabka ku adkeeyey in heshiisyada ay gaareen dalalka gobolka ay yareyn doonaan kalsooni darada islamarkaana ay noqon doonaan kuwo midho dhala isagoo soo hadal qaaday colaada ka oogan suudaan ayuu madaxweyne asiyas afwarka waxa uu sheegay in xasilinta colaada ay u taalo dadka reer suudaan balse waxa uu sheegay in taariikhda iyo xiriirka soo jireenka ay dalkiisii kala dhexeeya ay ku qaaday inay qeybtoodu ay ka qaataan xalinta deegaanada amaba xalinta dhibaatada ka taagan dhinacii dalkaasi suudaan ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa isku diyaarinaya dagaalka dhinac ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa haatan bilaabay abaabul culus oo ka dhana ciidamada dowladda soomaaliya ay geysay deegaanka raaskamooni ee gobolka jubbada hoose warar soo baxaya ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa ugu dambeeyay ay wadaan daraawiishta jubbaland ay isku diyaarinayaan inay qaadaan dowlaan culus sarkaal u hadlay guutada birjia ee ciidanka jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay ku jiraan heegan buuxa ayna sugayaan oo keliya amarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe sidoo kale wuxuu intaa ku daray ciidamada dowladda oo la dagaalami doonaan sida al-shabaab oo kale isagoo ku eedeeyay inay kusoo duuleen deegaanada jubbaland axmed madoobe ayaa jimcihii sheegay in shan iyo toban maalmood u qabanayaan ciidamada dowladda ee la geeyay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose haddii kalena ay qaadi doonaan tallaabo militari oo ka dhan ah dhaqdhaqaaq ah ay wado dowladda soomaaliya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa doortay guddoomiye cusub cabdikariin axmed xasan ayaa hab gacantaag ah loogu doortay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha guddoomiyaha cusub ayaa helay toddobiyo toban cod oo ay siiyeen xubnaha guddiga oo ka kooban siddeed iyo toban qof kuwaasoo dhowaan ay soo meelmariyeen xildhibaanada labada gole sidoo kale saadaq abshir garaad ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha intaas kadib guddoomiyaha la doortay ayaa madasha ka hadlay wuxuuna ballan qaaday inuu ka shaqayn doono sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo coda waxaan rabaa inaan si gaara u mahadnaqo musharaxiintii u tartamay guddoonka guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha specially abukaati maxamed cabdiraxmaan iyo walaalkii yuusuf baafo oo runaantii aan waxba ii reebinba khudbadiisa asaa qaadatay marka waa mahadsantiin si gaara walaalayaal waxaan rabaa inaan insha allahu tacala isdul taagno annaga shaqadeenna waa fududahay waana la yaqaanaa magaciisu waxaa la yidhahdaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha insha allahu tacaala suu u sheegay guddoomiye ku-xigeenka waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashananana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midda dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo inaanu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu jooga iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu santuuqa codaynta u geyno insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed fariin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn inaanu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayno inaan dalkan soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiino dadka soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala waxaan ka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala khudbad badan maaha mahadnaq waaye insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin si gaara waxaan ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye si gaaran ugu mahadnaqaya insha allahu tacaala hawsheedan wax soo bixi doonaa waana wada shaqayn doonaa boqolkiiba boqol senatarada golaha aqalka sare ah ayaa galay fasax laba bilood ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa iclaamiyey xiritaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo ka bilaaban doona kowda bisha diseembar sanada kuna eeg labada bisha februari labada gole ee baarlamaanka ayaa qorshuhu ahaa in lasoo xiro fadhigooda bishii hore balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka codsaday inay sii shaqeeyaan iyagoo hor dhammaystiraya ansixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha warkii doordhegey siyaalaad kula socoteen raadiyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis habka wararka sugan